بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وتسجيلات الحسين الإسلامية مضبست عشر لها الدين الحسينية هل كنا وحن إذن كسو قدبنا عشر كيس تحيس ديتناد كتابك النور اليقين السيرة رضعة وحنا سوتش إذن إياه شيخ محمد شيخ عمر دير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وبعد waxaynu maraynay gebagabadii akhlaaqiyaadkii rasuulka sala allahu calayhi wasalam intuu sheekhu ka tilmaamayay waxa aynu soo ku dhex jirnay suhdigiisa sida adduunyada uga saahiday waxa uu markaa maqaaladii caaisha fayaquulu yaa caaishatu maa lii walidunya wa ikhwaanii min ululcaz min alrusuli sabaruu calaa maa huwa ashaddu min haada caaisha markii ay nebiga la hadashay ay tidhi gaajadan iyo hawshan adag maxaad isugu qabatay dee maxaa niyo adduunyadana kala galay buy walaalahaygii ka horreeyey iga horreeyey ululcasmiga ahaa waxa ay soo mareen dhibaato tan ka adag famadaw calaa xaalihim xaalkoodaasay ku tegeen iyagoo adduunyada ka aradan oo ka gaajaysan oo iska yaraysaday ka tegeen faqadimuu calaa rabbihim ilaahoodii bay u galeen qadimuu calaa rabbihim ilaahoodii bay u tegeen fa akrama ma'aabahum waxa uu wanaajiyey ma'aabahum ma'aabkuwa halka loo noqdo halkii ay u laabteenoo aakhiro ah buu ku maamuusay wa ajzala hawaabahum abaalmarintoodiina jaziil buu ka dhigay jaziil shay-un jaziil waa shay weyn ajzala wuxuu weyneeyuu wafeeyey hawaabahum abaalmarintooda fa ajidunii buu nebigu yihi waxaan ishelayaa oo aan isdareemayaa astaxyii inaan ka xishoonayo in tafahamtu in tarafahtu fii maciishatii haddaan noloshayda ku lugafidsado oo ku raaxaysto macnaha tarafaha waa tarafkii barwaaqaysigii iyo badhaadhihii badnaa haddaan bahasha badsado waxaan ka xishoonayaa an yuqasara bii hadan duunahum an yuqasara bii in laygu joojiyo hadan aroorta oo markaan dhaadhaco ah duunahum sokadooda haddaan bahashan adduunyada liqliqaan badbadsado inaan walaalahayga rusushaee ululcasmiga iga horreeyay darajaday gaadheen gaadhiba waayaa baan ka cabsanayaa kaana mutawaadican sala allahu calayhi wasalam an yuqasara bii hadan duunahum qasrigu waa hakinta in la igu hakiyo meel ka sokaysa oo laydhaa kuwan gaadhi maysidoo siday adduunyada usoo dhaqmeen baanad u dhaqmin wamaa min shayin axabu ilaya shay aan ka jecelahayna ma jiro min alluxuuqi biikhwaani inaan walaalahay ku biiro biikhwaani wa akhilaa'i iyo saaxiibaday waxaan ugu jecelahay waxa weeyaan inaan walaalahay ku biiro saaxiibadayda akhilaa waa khaliilun akhilaa alakhilaau yowmaidin bacduhum libacdin caduwun ila lmuttaqiin marka walaalahayga iyo saaxiibadayda inaan ku biiraadaan jecelahay wax kasta oo dibi iga soo dhigayana waan ka walbahaarsanahay buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam caaisho xaaskiis ahayd saas ugu jawaabay markii ay tidhi maad naftaada sidan u dhaanti fa qaalat waxay tidhi markaa caaisha qaalat famaa aqaama bacdu maba sii joogjooginba bacda haadihi almaqaala erayadan markii aanu isweydaarsanay kadib muu sii jooginba ilaa shahran bilunbuu sii noolaa xataa tuwafiya salawaatu ullaahi calayhi wasalaamuh ilaa uu dhintay markuu sii dhimanayna waa kii lahaa allaahuma birafiiqi alaclaa maca aladiina ancamta calayhim ilaahay kuwaa igu biiriyo oo igu dar marka halkaa wuxuu ku muujinayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu qofku doonayo ta dambe inuu badsado loo barwaaqeeyo badhaadhaheedana uu ka qayb gala tan adduunyada inaanu isku luminin oo aanu isku lugoynin raaxadeediiyana uu yaraysto isagoo kari karayaba inuu helaba saasuu dhaqankiisi iyo suhdigiisi adduunyada uu ku dhex saahidaya sidaasuu ahaa akhlaaqdii nebigaynu wadne qofka muslimkaa uu kaga dayanayay wa amaa khawfuhu min rabbi wa daacatuhu lahu wa shiddatu cibaadati saddexda arrimood amaa khawfuhu min rabbi siduu ilaahay uga cabsan jiray wa daacatuhu lahu siduu ilaahay uga tala qaadan jiray wa shiddatu cibaadati iyo siduu ilaahay u caabudi jiro addoonka u ahaa macnaa addoonnimadiisii aadka u dhammayska tirnayd markaynu eegno saddexdaa arrimood fa calaa qadri cilmihi birabbi aqoonta ilaahay uu u lahaabay ku salaysnayd fa calaa qadri cilmihi birabbi qadrigu waa waa heerka cilmiguna waa aqoonta aqoontuu ilaahay u ahaa ayay cabsidiisuna ku salaysnayd oo cidiba cidday ilaahay uga aqoon badantay ayay uga cabsi badantay cidiba cidda aanay ilaahay ka aqoonin ayaanay ayay ugu dhiirantay oo sideedaba shayga cidda taqaanaa iminka maamulka iyo dawladda iyo awoodda ay leedahay masalan qofka yaqaanee xabariga laydhaha ee reer magaalka ahy waa laga yaabaa shuruucda iyo inuu tixgeliyo laakiin qofkaa baadiyaha ee aan aqoonin dawlad iyo bilays iyo xabsi iyo afaaraha shaqooyinkaaba aanay liiska ugu jirin wuxuu doonuu kharibayaa uu guurayaa uu baxsanayaa dhanku shaqada keliya waa inuu gacan saaro iskaga tago leannahu laa yacrif sharci wuxuu yahay iyo xabsi wuxuu yahay iyo awoodi waxay tahayba maa yacrif marka qofka ilaahay yaqaanaa cabsidiisu way badan tahay qofka aan ilaahay aqoonin cabsidiisu way yar tahay sidaa darteed buu nebigu lahaa ana adqaakum waaclamukum lilaah waan aniga ilaahay idinku aqaano idinku cabsi badan markaasaa ilaahayna uu ku soo xigsiiya wuxu uhi innamaa yakhsha allaha min cibaadihi alculamaa ilaahay waxa ka cabsada uun innamaa yakhsha allaha min cibaadihi addoomihiisa alculamaa liannahum ilaahay bay yaqaanaa marka bani aadamku inaanu macrifada isku mustawo ahayn ayaa halkaa ka muuqanaya rususha iyo ambiyadu taqwada mustawaha u sarreeya gaadhsiisayin iyo cabsida culammadaa ku soo xigaya caamatulmuslimiin baa ku soo xigaya ka aan ilaahaybaa aqoone jaahilka ahee gaalka ahina isaguna halkaas uu baxaya wadaalika qaala walidaalika qaala cabsidiisoo badnayd daraaddeed nebigu wuxuu yidhi low taclamuuna ma aclam haddaa ogaan lahaydeen waxaan ogahay ibhaamka erayga maa duubduubka sheegayaa waxa uu ka warramayaa wax weyn macnaha hababka loo isticmaalo mawsuulka ayay ka mid tahay in shayga la tafqiiminayo wax weyn uu yahay low taclamuuna ma aclam haddaa garan lahaydeen waxa aan ogahay la daxigtum qaliilan wala bakaytum kaiiran in yarna waa qosli lahaydeen in badanna waa ooyi lahaydeen innii araa maa laa tarawna waxaan arkayaa waxaydaan arkayn wa asmacu maa laa tasmacuun waxaydaan maqlayna waan maqlayaa oo kuwa la cadaabayay kuwa xabaalaha ka qayliyayay oo lagu dubaynayay kuwa fidiyooyo ilaahay laga tusay oo aakhiro loo muujiyey oo naarta lagu caburiyey waxaasoo dhan buu arkaya adat asamaawaat samooyinkii way sanqadheen sawatad jiiq jiiqdaasay samadii gurtoo way cuslaatay wa xuqa laha an taid inay sidaa u sanqadhana waa gar gar bay uta way mutaysatay waa xaq maa fiihaa mawdicu arbaci asaabic ma jiro afar farood meel la dhigaa ilaa wa malakun waadicun jabhatahu saajidan lilaah malag baa fooda dhigoo ilaahay ku sujuudsan ilaahay u sujuudsan meel kasta oo afar farood la dhigo oo samooyinka ah waxaa ku sujuudsan malag ka mida malaa'igta ilaahay oo diyaaru ah cibaadada oo aan ka xiisan dhacaynin oo aan ka faaruqaynin shaqadiisa cibaado tahay lianna maqara almalaa'ikati samaawaat xarunta iyo saldhigga malaa'igtiibaa ah samooyinka marka dad yahow taasaa jirta buuhi oo khalqi ilaahay oo noocaasa baa jira wallaahi low taclamuuna ma aclam mar kaleu ku celiyey waabaan dhaartay haddaa ogaan lahaydeen waxaan og lahay iyo xaqiiqadiisa la daxiktum qaliila wala bakaytum kaiira wamaa taladadtum biاnnisaa dumarkana kulamaydaan raaxaysateen cala alfurush gogosha nin walibaa bartiisa uu ka carari laha wala kharajtum ila asucuudaat bannaanada idinu yaaci lahaydeen bannaanka ayay idinu carari lahaydeen taj'aluuna ila allahi tacaala idinkoo ilaahay u qayliyaya idinkoo ilaahay u cabanaya idinkoola ilaahay ow naga badbaadi ilaahay ow naga badbaadi ilaahay ow naga badbaadi low adidtu annii shajaratun tucdad waxaan xiiseeyaan jeclaaday inaan noqon lahaa geed la gooyo qallaloo la shito laba xisaabin ninba low adidtu annii shajaratun tucdad sidaasuu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam tucdad macnaha la jaraba macnaheed waxa weeyaan raaxadaba idinmay dhadhanteenba inta qofku aanu aamin noqone waxaan ogahaye naara ee cadaaba ee cadaabkaasoo daa'ima ah intuu kaasi ka dambeeyo qofka wallahi inaanu raaxayseyn taasi waxay ka turjumaysaa maqaaladiisaasi cabsidiisa baddayd iyadoo laguba yidhiba dembigii baa lagaa dhaafay wa kaana calayhi salaatu wasalaam yusallii nebigu habeenkii buu tukan jiray xataa tarima qadamaahu faqiila lahu ilaa ay gommadihiisu bararaan cagaha iyo xoogaga iyo dhudhummada dhiiggaa ku soo gororayay markuu saacado saacado saacado uu taagnaado kadibna way bararayeen qarqarxayeen markaasaa la odhanayay atukallifu haada ma sidanaad isu dhibtay ma sidan ayaad isu mashaqaysay waqad gafara allahu laka maa taqadama min dembika wamaa ta'ahar iyadoo ilaahay kii hore iyo kii dambeba dembiga uu kaa dhaafay oo dembiba malahide maxaa sidan kuu cusleeyey qaala markaa wuxuu uhi afalaa akuunu cabdan shakuura miyaanan noqonaynin addoon mahadnaqa waan noqonaya addoon mahadnaqa ayaan istaahilaa inaan noqdo kol hadduu ilaahay sidaa ii qadariyey oo darajadaydii u dallacay aniguna waxaan isu diyaarinayaa inaan camal ku mahadnaqo waqul icmaluu aala daawuuda shukraa wa qaliilun min cibaadiya ashakuur icmaluu aala daawuud shukran macnaha waxaa lagaa doonayaa mar kastoo darajadaadu badato inaad bustaha isku laabato maaha in dadaalkaaga iyo mahadnaqaagu bato ilaa nicmo haddii lagu siiyo waxay ku joogi kartaa shukriga haddii shukrigaa la waayana way iska tagtaa waaya wa qaalat caaishatu radia allaahu canha cabsidii iyo cibaadadii nabigay ka warramaysaa waxay tidhi kaana camalu rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalama diimatan camalka rasuulku wuxuu ahaa diimatan ay daa'iman joogtu ahaa caadifadiiyo kuma salaysnayn wakhtiyo koobane joogtu ahaa wa ayukum yudiiqu maa kaana yudiiq oo keebaa karaya wuxuu kari jiray ayukum yudiiqu kiineebaa karaya maa kaana yudiiqu wuxuu nebigu kari jiray calayhi salaatu wasalaam wuxuu awoodi jiray dee cid awoodaysa ma garanaya bay tihi xagga cibaadada wa qaalat waxay tidhi kaana yasuumu xataa naquula laa yuftir intuu soom isugu bixiyo sunno ah ayaanu odhan jirnay malaa afuriba maayo wa yuftiru xataa naquula laa yusiim laa yasuum mararka qaarkoodna soomka wuu iskaba yarayn jiray ilaa aanu idhaahno ma soomayo macnaha cibaadadiisu way isku dhex jirta wa qaala cawfu bnu maalik isagoo nabiga sifaynaya wuxuu idhi kuntu maca rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalama leyla habeen baa nebiga la joogay waan wehelinayay cibaadaan u raacay fastaaka wuu cadayday uma tawada'a wuu weysaystay uma qaama yusallii salaad buu isu taagay faqumtu macahu waan isla taagoo waan la xidhay fastaftaxa albaqarata suuratu lbaqaruu bilaabay falaa yamuru biaayati raxma aayad naxariis sheegaysa ma uu soo marin ilaa waqafa fasa'ala intuu istaagaabuu ilaahay baryayay aayad kasta oo naxariis sheegaysa marka uu soo maro inta uu ku joogsadaabuu ilaahay naxariistaa weydiisanaya walaa yamuru biaayati cadaab aayad cadaab sheegaysa iyo ciqaab ma soo marin ilaa waqafa fatacawada intuu ku joogsadaa buu ilaahay ka magan gelaya marka waa arrin iska caama bay ahayd inkastoo salaadaha sunnaha ah ay u badnayd oo meelaha culimmadu yidhaahdaan waxa haddii maal dee faralkana lagu isticmaalo waa iska suuragal bay noqon kartaa waa iskaga mid sunnaha iyo faralku xagga axkaamta wixii sharcigu sheego inay ku kala duwan yihiin mooyaane ina ilayna iyaabahum uma ina calayna xisaabahum oo dadka qaarkood ay yidhaahdaan allahuma xaasibnaa xisaaban yasiiran adigu haddii jawaabun ay tahay way iska soo geli kartaabaa la odhan karaa halkan marka saxaabigaasi wuxuu uhi intoo la tukaday baa sidaa qur-aanka afalaa yatadabbaruuna alqur'aan am calaa quluubin aqfaaluha macnaa qur-aankuu la jaan qaadaya oo uu dhandhaminaya oo uu isdhegaysanaya oo uu u jawaabaya sidaasuu u soconaya rasuulka sala allahu calayhi wasalam aayaadka naxariistaa buu ilaahay weydiisanayaa ummadda wanaagsan markuu soo mariya ahlu jannuhu leeyahay allaahuma ajcalnii min haaulaa'i ahlu naarka markuu soo maraa buu yatacawad min allah billaah ilaahay buu ka maangelayaa wuxuu leeyahy allaahuma laa tajcalnii maca haaulaa ilaahay kuwa ha igu darin uma rakaca markaasuu rukuucay famakafa biqadri qiyaamih intii uu sala joogay in ku dhow ama la-eg ayaabuu rukuucsanaaba suuratulbaqara in la akhriyo in la-eg ayuu rukuucsanaa macnaha saacad iyo barh meelaha yaquulu wuxuu leeyahy subxaana diljabaruut waalmulki waalkibriyaa'i waalcadama subxaan waxaa xumaan ka hufan diljabaruut waalmalakuut waalkibriyaa ilaaha awoodda badan ee lahaanshaha badan ee kibirka iyo weynaantana iska leh uma sajada wuu sujuuday wa qaala midla dalik intaa in leeg buu akriyay intaa in leegna waa sujuudsanaa suuratu lbaqara in la akriyay in leeg buu sujuudsanaa oo adigu aanaad fadhi keliya kuma akhriyi karayn laba jis iyo dheeraad ayaanu qofku fadhi keliyaba ku akhriyi karayninba intaynu casharkan akhriyaynay ama xiisadaa in laeg in ka badan a intaas sujuudsanaa waa ta ay caaisha leeda wuxuu kari jiray cidiba may karayn uma qara'a aala cimraan ayuu suuraddii kale ragcaddii kale ku akhriyay uma suuratan suuratan sunnihii suurad suurad buu sidaa ugu sii akhriyaya yafcalu midla dalik isagoo ducadaasoo kale akhriyaya iyo jawaab celintuu qur-aanka u jawaab celinaya wa qaala bacduhum qaarkood waxay yidhaahdeen asxaabtii sifaynaysa nebiga ataytu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama wahuwa yusallii walijawfihi asiizun ka asiizi lmirjal nebigaanuu imi wahuwa yusallii isagoo tukanaya wahuwa yusallii walijawfi qaaxadiisa iyo gudihiisana waxaa ka baxaya asiiz guux iyo kurhkudh aziizi lmirjal meelka dheriga la idhaahdo kulay kurhkudhiisoo kale ah dherigu mar kasta oo kulaylkiisu uu sii bato waxa sii badata sanqadhiisa iyo karkiisa iyo kurhkudhiisa oo waata la idhaahdo dheriga kurhkudha waxaa ka keena karka waxaa ka keena kulaylka marka nebigana waxaa ka keenaya kurhkudhan iyo codkan kulaylka cabsida ilaahay halkaasay iska shabahaya waanu maqli jirnay bay leeyihin lidaalik baa kol haddii xarfo ka soo baxaya iyo cod kaloo uu ku dhawaaqaya iyo aanay jirina cabsi ilaahay qofka cod uga soo baxo salaada dhexdeeda aanu ka jabinaynin salaaddii aanu ka jabinayn waa masalo la xidhiidha fiqiga iyo axkaamta cabsidii ilaa cabsidii nebiga calayhi salaatu wasalaam markay sifaynayeen asxaabtu sidaasay ku tilmaameen inuu codba ka soo baxayo guux gudihiisa wa fii wasfi bni abi hala markuu sifaynaya wuxuu ihi kaana mutawaasila alaxsaan nebiga xusnigiisa iyo murugadiisu way badnayd daa'ima alfikr alfikra fikirkiisu daa'im buu ahaa laysat lahu raaxa kuma raaxaysan jirin adduunyada wuxuu u fikirayaa ummadda sidee wada badbaadi lahayd waxa ku dambeeya aakhiruu ka fikirayaa cabsi ilaahay buu la fikirayaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam وعن علي رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سنته فقال nabiga waxaan weydiiyey dhaqankiisa oo wuxuu iigu jawaabay waana laga yaabaa aahaartan uu soo warinayo qaarkood in sanadkoodu aanu aada u adkayn ama xasanun likayrihi ay noqdaan ama dacfiba jiri karo waayo in badanoo muxadisiinta ka midabaa waxa ay u qabaan qaacido istilaaxi ahoo ah masaladu markay la xidhiidha caqiidada iyo axkaamta naska loo daliishanayaa inuu noqdo nas adag oo saxiix iyo xasan mudakara iyo mutawaatirkiiya mutawaatir saxiix xasan laakiin marmarka qaarkood wixii fadli sheegaya loo daliishan karo qisooyinka iyo fadliga camalka وجنب الضعيف في العقائد وحكم ربنا العظيم الواحد واحتج بالضعيف في الفضائل بشرط الاندراج تحت شامل وعدم العزو إلى ما ينتقى وفيه منع وجواز مطلقا مركو الشنقيط كورما يا أحكامتا أحاديث يا درجات كون مركو الناس عامس وهوس كليو ضعيفكي haddii aan loo nisbaynaynin rasuulka oo siiqatuljasmi aan lagu sheegaynin waaba loo daliishan karaa culimada barhkood way saamaxeen qisaska fadaa'ilu lacmaal fadaa'ilu lashkhaas waxyaabaha in loo daliishan karo halkaasee culamaau taariikh wasiira aad arkaysaa mararka qaarkood riwaaya daciifa ama aan aada u adkayn iyagoo soo qaadanaya fa qaala markaasaa nebigu wuxuu igu jawaabay buu hi markaa maqaaladan aynu sheegayna iyo riwaayaadkana qaarkood haddii aad doonto inaad raajacdo waxaad ka heli kartaa kitaab ashifaa lilqaadi ciyaad oo maaragtay in badan uu ka soo qaadanayo fa qaala wuxuu igu jawaabay wuuhi cali almacrifatu ra'su maalin macrifadu ilaahay aan aqaanaa iyadaa ra'su maaliya haddaad dhaqankayga doonayso waalcaqlu aslu diini inaan garaad wanaagsan yeeshaana diintayday dhaqankayga asar u tahy waalxubbu asaasi waxaa camalkayga asaas u ah jacaylaan ilaahay u qabo washawqu markabi cishqiga iyo rabitaanka aan ilaahay u qabaana waa waxaan fuushanayn wadikrullaahi aniisi ilaahay xuskiisuna waa wehelkayga ilaahay xuska aan xusayaana waa wehelkayga waathiqatu kanzi kalsoonida aan ilaahayga ku qabaana iyadaa kaydii ah waxa aan baanka dhigto weeye waalxusnu rafiiqi murugadaan ka murugaystay simbirraxooyinka iga dhaca aan ka warwarsanay cadaabka soo socdaana waa rafiiqii isagaa ila rafiiqsanoo aan iga dhammaanin igu lifaaqan waalcilmu silaaxi cilmigiiyo aqoontaan leeyahayna waa hubka aan cadowgiiyo shaydaankaba u isticmaalayo jahliga waasabru ridaay waxaa la yidhaahdaa sabirkuna waa go-ayga aan hilaabanahay waaridaa khaniimati raalli noqoshaha aan qadarka ilaahay ku raalli ahayna waa shayga aan qaniimaysanayo waalcajzu fakhri inaan addoon caajisa ahayna oonan awood lahaynaa awooddii ilaahay inaanan lahaynan awood addoon leeyahayna fakhri faanba ii tahay wazuhdu xirfatii shaqadaydu iyo farsamadayduna waa inaan adduunyada ku dhex saahido oo aanan badsanin walyaqiinu quwatii yaqiinta iimaaniga aanaan yaqiinta iimaankaan leeyahayna waa tamartayda waasidqu shafiicii runtuna waa ka ii shafaaco qaadaya waadaacatu xasabii ilaahay oo aan adeecaana iyadaa sharaf iyo ahalka sharafta qabaa'ilka iyo wax kale dadku ay ka raadiyaan waaljihaadu khuluqi akhlaaqdayduna waa inaan la jihaado cadowga iyo shaydaanka wajaahidun bihi jihaadan kabiira wa quratu caynii fi salaa ishayduna waxa ay ku qabowsataay oon ku nafisaa salaada wa hamaratu fu'aadii fii dikri qalbigaygu midho wanaagsan uu soo saaro wuxuu helaa wakhtigana la xus wa qamii liajli ummatii waxa qami iyo hami iyo muruga ay igu dhacdaa ummadayda daraaddeed wa shawqii ilaa rabbi waxa aan jecelahayeen in badan ku fikirayeen ku warwarayaana waa ilaahayga fi shifaa juska koobaad safxadda laba boqol iyo siddeetan can cabdillaah ibnu shafiir ibnu shakiir radia allahu canh intaasuu igu jawaabay buuhi markaa cali waaya fajazaahu allahu min nabiyin can ummatihi khayra fajazaahu allah ilaahaya ka abaaliyo min nebiyin isagoo nebi ah can ummatihi khayran ummaddiisa ilaahay khayranka ka abaaliyo oo maaragtay qofka hamigiisuu sarreeyo ka tiisa oo qura ku warwara maaha laakiin waa ta ta ummadda ka ku warwara haddii qofku tiisa oo quri unay u daran tahay waxa ilaahay uu ku sifeeyey tilmaanta munaafiqiinta qad ahamatum anfusuhum naftoodunba hami gelisay baa ilaahay wuli qofka muslimkaa hamigiisa uu sarreeyana waxa weeyaan ka ajriga iyo hawaabka ku helaya hamigiisaa itaal buuranba yuu lahaan inuu waxba xaqiijinin ficile man lam yahtama biamri lmuslimiina falaysa minhum waraxima allahu cabdan ilaahay qofa u naxariista buu sheekhu ugu duceeyey qofkaasoo ta'ammala aada u dhugtay oo aada u diraaseeyey fii haadihi ashamaa'il alkariima dhaqankan wanaagsan shamaa'ilku waa dhaqanka waalkhisaal alxamiida iyo akhlaaqdan ama tilmaamahan aljamiila wanaagsan ee uu nebigu lahaa tilmaamahan iyo akhlaaqdan fiican ee nebigu lahaa qofka aada u akhriya ee aada u fahma ee aada u dhugta ee fatamasaka bihaa qabsada ka allaha u naxariisto macnaa ilaahay naxariistiisaas iyo qofka nebiga ku dayda weeye akhlaaqdan aynu soo gudbinnay ee halkan ku qoran kaga daydan rasuulka sala allahu calayhi wasalam ilaahay baana wuxuu uhi laqad kaana lakum fii rasuuli اllahi uswatun xasanatu liman kana yarju اllaha walyowma alaakhir watabaca rasuula اllahi sala اllahu calayhi wasalam allaha u naxariisto qofka nabiga raaca liyaxuuza si uu u koobo xawsku waa koobidda si uu u koobo gacanta ugu dhigo shafaacata ergadiisa ergada nebiga si uu helo yowma alfazaci اlakbar maalinka argagaxa weyn yowma yajcalu lwildaana shiiba asamaau munfatirun bih kaana wacduhu mafcuula waa maalinka meel waliba dildillaacayso ee ay isku qarxayso ee ubadkii dhakada madooba dhakadu ay caddaanayso yowma alfazaci alakbar wayarda allaahu canhu ilaahayna waa ka raalli noqonaya siduu qofku shafaacada nebigii raalli noqosho ilaahay u helo diinta nebigaa loo soo dhiibay maqal iyo muuqaalna uu ku bixiyee ula maqashay muuqaalkiina kaasuu ahaa uu nebigu bixiyu ku dhaqmay rasuulku sala allahu calayhi wasalam marka qofka taa kaga dayda ee ka koobigareeya rasuulka ilaahay ha u naxariista buu ku duceeyey fanas'aluka allaahumma ra fanas'aluka allaahumma tawfiiq ilaahay waxaynu baryaynaa inuu ina waafajiyo limaa fiihi alkhayru bimannika wa karamika yaa arxama alraaximiin intaasina waa duco qaybtaasi waxa uu kaga baxay akhlaaqiyaadkii rasuulka sala allahu calayhi wasalam oo kutubta siiradu had iyo jeer marka ay dhammeeyaan sannadihii taariikhda rasuulka ay raaciyaan wixii laga dhaxlay sannadaha ah ee midh ahaayee laga goostay ee camalkii rasuulka ah sala allahu calayhi wasalam marka si qadarka uu nebigu agtaada ku leeyahay u sii weynaato waxyaabaha ilaahay uu ku galladay ee loo yaqaano mucjizaadka ee misaaqiyadda iyo u ahaayeen sidqiga runta maaragtay risaaladiisa xoojinayay ayaa halkanna uu ka bilaabaya mucjizaatuhu calayhi asalaatu wassalaam mucjisaadkii nebiga marka intan hore oo dhan waa tamhiid iyo mucjisada u weyn oo qur-aanka ah inuu sharxo safaxaadkan hore intaasuu u badinaya waxa u hi idaa taama almuta'ammil idaa ta'ammala almuta'ammil qofka fiirfiirinaya ee dhuganaya aada u dhadhaminaya kolka uu dhadhamiyo maa qadamnaahu waxaynu soo horu marinay min jamiili athari haada asayid alkariim oo sayidkan wanaagsan raadkiisii quruxda badnaaya sayidkan wanaagsana nebi maxamed raadkiisii fiicnaaya uu ka tegay quruxda badnaa qofka eegeega iyo wa xamiidi siyari siiradiisii mahadda lahayd wa daraacati cilmi iyo cilmigiisii qiimaha badnaa ee sarreeyey wa rajaaxati caqlihi wa xilmih iyo caqligiiskiiyo dulqaadkiisu siduu raajixa u ahaa ee markaa uu ahaa mid mudakar ah wa jumlati kamaalih iyo sida ilaahay uu insaan dhammaystiran uga dhigay jaamici khisaalih khisladaha dhaqamada ilaahay uu siiyey oo dhan wa shaahada xaalah xaalka nebigana eega wa sawaaba maqaali erayadu ku dhawaaqaya sawaabnimadooda qofka eega intaa aynu kitaabka ku soo qaadannay qofka dib ugu dhamiya lam yamtari ma shakiyayo fii sixati nubuwati nebinimadiisu inay sax tahay kama shakiyayo wa sidqi dacwati dacwaddiisu inay run tahay kama shakiyayo ee wuu rumaysanaya macnaha qofka bani aadamka intaan qur-aankaba la isla gaadhin dhaqankiisa ayaa nebiga dadka deeqay oo qanciyey oo soo jiitay oo ka run sheegay risaaladiisa waqad kafaa haadaa kayra waaxidin fii islaami arrintani waxay ku fillaatay in badan ayay inuu islaamo sabab u noqotay dhaqankii nebiga waqad kafaa haada arrintani waxay ku fillaatay dhaqanka nebigu hayra waaxidin dad badan in aan qof qof in ka badan ayuu fii islaamihii kaga fillaaday macnaha in badan bay sabab u ahayd dhaqankaa nebiga iyo ficilkiisa iyo maqalkiisa iyo muuqaalkiisu inay soo islaamaan intaan wax kaleba la isla gaadhin iyo waliimaani bihi inay rumayso muuqaalkiisaa lagu islaamayo maqaalkiisaa lagu islaamayo dhegaysigiisa ficilkiisaa lagu islaamaya rasuulka sala allahu calayhi wasalam oo taariikhdiisaa lagu islaamaya ka cabdillaahi bnu salaam culimadii yuhuuddu ka mid ahaa reer banu israa'iil weliba aada u yaqaanay kitaabkii towraad halku ku islaamay waa halkan aynu arki doono fainahu lamaa qadima annabiyu sala allahu calayhi wasalam fainahu qaala asxaabigaasi wuxuu yidhi lamaa qadima annabiyu sala allahu calayhi wasalam almadiina kolkuu nebigu madiine soo galuu dee soo hijrooday cabdilaahina reer madiinu ahaa ji'tuhu liandura ilayh waanu imi si aan u eego harbal nebigan la sheegay maka ka soo baxay ee muddada dheer aad sugaysay soo haajiray halkan yimi balodhadoo soo dhegaysa baan isiri buuri waaya waxa jahliga la idhaado ah dhaliil weyn laakiin cilmiga qofka leh rajun buu leeyay falama stam haa falama stabantu wajha marka aan wejigiisii uu ii muuqday macnaha istabaana waa kolka uu wixii ku iftiimo falama stabantu wajha wejigiisii kolkii aan si fiican uga bogtay caraftu waxaan gartay anna wajhahu laysa biwajhi kadaab kani mid been sheegaya wejigiisa inaanu ahayn qofka aada saacad ku baran weyday sanad kuma baratid baalay qofka macnawiyaadkiisa waxaa ku jira muuqaalkiisa u soo baxa inna lilxikmati diyaa'an fi lwajhi xikmadda qofka ka soo burqanaysaana iftiin wejigaabay leedahay caraftu anna wajhahu laysa biwajhin kadaab waxa ii raacay buu ihi marka muuqaalkiisaa wanaagsan ay soo jiitay maqaalkiisii fiicnaa iyo hadalkiisi ayuha annaas afshu الsalaam waadcimu الطacaam wasalluu biاleyli wاnnaasu niyaam tadkhulu اljannata bsalaam erayadaasoo towraad iyo kutubtii horeba aanu ku haynay oo xaqii ilaahay iyo xaqii ummadda iyo xaqii nafta qofka lagu dhiirinayo ayaa kolkiiba igaga soo baxay markaasaan islaamay buui waay wa rawaa muslim imaamu muslim wuxuu soo wariyey saxiixiisa ku soo saaray anna dimaaman ninka la odhan jiray carbeed ee magacaa la odhan jiray lamaa wafada calayh markuu nebiga wafdiga ugu yimi wufuudda waynu soo dirno wafdu dimaam mid gaara buu ahaaye wufuuddii aynu soo maraynu ku jiray qaala lahu calayhi salaatu wasalaam nebigu wuxuu ku yidhi ninkan markuu hadalka bilaabanayo u jawaabay ina alxamda lilaahi naxmadu wanastaciinu man yahdi illaahu falaa mudila lah waman yudlil illaahu falaa haadiya lah وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خطبة الحاجة khudbad baasoo had iyo jeer lagu bilowdo markaad muraad leedahay oo uu nebigu jideeyey intaasuu ku bilowday markuu ninkan u jawaabay fa qaala lahu dimaam ninkii dimaam la odhan jiray baa wuxuu yidhi acid calaya kalimaatika haaulaay erayadaadaa aad soo tibaaxdeed ku soo dhawaaqday bari igu celi acid calaya iigu celi kalimaatika haaulaay erayadaadaa iftiimaya falaqad balagna qaamuusa albaxr waxay gaadheen badda qaamuuska ayaa halka u sarraysa ka gaadheen badweynta haatiyada ka ubaayicka gacanta keenaan kula heshiiye sidii uu islaamka kugu gacan qaaday rawaahu muslim macnaha fasaaxaddii nebiga iyo kelmadaha xigmadaysana ilaahay uu laqimay ayaaba ugu horraynba soo jiitay intaaanu wacdi dheer oo kaleba aanu gaadhinba dadkuna had iyo jeer marka ay cid u xiise qabaan marka u horeeyaba ilaan tashawuq baa jiro qofkaa way u hanqaltaagayaan marka dhegtiiyo ishana dhegtaa da-weyn baa layidhi wixii qofka dhegta kaga soo dhacayay inay ishuna waafaqday iyo in kale ayaa in badan qofku u hanqaltaagaya hebelkii laga warramaya hebelkii la sheegaya hebelkii la ammaanayo waa kan aada hortaaganta talow muxuu samaynayaa talow muxuu leeyahay talow muxuu ku dhaqmayaa talow siduu dadka ula xidhiidhaya marka haddii qofkaasi uu noqdo qof ilbuuxisa oo dhegtii ishuna ay u waafaqdo maqalkiiyo muuqaalku isu waafaqaan wuu raacaa qofkaa laakiin haddii uu arko wixii la sheegayo waxa uu ku arkay inuu khilaafsan yahay oo qof dhacdhacayo hadalkiisu aanu xikmadaysnaynoo ay isweydaarsan yihiin wixii laga sheegayo wuxuu ku arkay hadduu noqdo yasqud can cayni ishiisu ka dhacaa dabeedna meel buu iska dhigaa faylkiisa wuu laabaa nebiga calayhi salaatu wasalaam faylkiisa aad baa loo sii furi jiray lama laabi jirin markuu qofku maqalkii muuqaalku ugu darmo markaa u horreeyu ku islaamayaa ninkani khudbadiisiibuu ku islaamayaba sala allahu calayhi wasalam walamaa balaqa malika cummaan boqorkii madaxda cummaan ka ahaa isagana qisadiin waynu soo marnay markii ay soo gaadhay anna rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam yadcuuhu ila alislaam inuu nebigu islaamnimada ugu yeedhayo qaala wuxuu ninkaasi yidhi wallaahi waan dhaartee laqad dallanii calaa haada annebiy alumiy nebigaa ummiga aheen waxna qorayn waxna akhriyayn waxa i tusiyey inuu nebi yahay annahu laa ya'muru bikhayrin dadka khayr ma amro ilaa kaana awala aakhidin bihi isagaa ugu horreeya oo ka qabsanaya ilaa kaana wuxuu noqonayaa awala aakhidin bihi khayrkaa ka ugu horqabsada ayuu ahaa waxaan ku arkay oo rumayntiisa sabab igu noqday nebigaa wax kasta oo uu khayr ahoo uu dadka amro isagaa ah ka ugu horfalaya ugu hor samaynaya walaa yanhaa can shay ummadda shay uma diido ilaa kaana awala taarikin lahu waa ka ugu horreeya ka hortegaya wax kastuu ummadda u diido isagaa gacmaha ka qaadaya marka u horreeya waatuu nebi shucaybna ummaddiisa u ballan qaadayo wamaa uriidu an ukhaalifakum ilaa maa anhaakum can in uriidu ila alislaaxa ma stadact wamaa tawfiiqii ilaa billaah macnaha ma doonayo waxa aan idiin diiday dad yahow inaan idiin weydaarto mistaaqiyadda iyo shaksiyadda iyo runnimada qofka iyoiyo jiritaankiisaa ku dhimanaya hadday labadaasi iskhilaafaan qowlka iyo ficilka amarka iyo nahyiga wa innahu nebigani waxyaabaha ay soo jiitay waxaa ka mida buu leeyay maliku cummaan wa innahu yaqlibu falaa yabtur intuu dadka ka adkaada abaanu kibrin qofka diinlaawaha caado waxa u ah ilaa waa nacase hadduu cid legdo wuu kibraa kama kaco nacasiya naagu ninkay legdaan kama kacaan bay soomaalidu odhan jiray waaya gaalkaa nacasa hadduu cid legdo markaasuu kibir qaadaya markaasuu dhan walba u ridaya haddii isaga la ridana markaasaanu u qaadanayn ee qayladii ay ka dhammaanayaan u qaadan waagu ilaa waxaanu ahayn buu isu haystaa qofki waxaanu ahayn buu ismoodaya kibir buu ka qaadaa marka wuxuu ihi wainahu yaqlibu falaa yabdur waxaan ku arkay intuu ummadda ka adkaadaabuu mutawaadiciisii iska yahay oo aanu isqaadqaaday wayuqlabu falaa yabjar intoo laga adkaado ayaanu ama kaagayn u qaadan waana kuma dhaco arrin caadiya buu arkaya ila wuxuu aaminsan yahi watilka alayaamu nudaa'uluhaa bayna annaas baasha adduunyadaa inaan ciduuno kholaheeda gacanta ku haynayn wayafi'u bilcahd ballantuu oofiyaa wayunjizu lmawcuud waxa uu ballan qaadayna wuu fuliyaa wa ashhadu annahu nebiyu waxaan qiray inuu nebi yahay marka wuxuu ku saleeyey rumayntiisa in ay qancisay shakhsiyaddiisu nabiga calayhi salaatu wasalaam waa sida looga baahan yahy dadka hormuudka ummadda u ah hadday yihiin madaxda hadday yihiin tijaarta hadday yihiin odayaasha hadday yihiin culimmada ciddii cadiya ilaahay uu siiya dadka dheeraaduun ka leh waa inuu qofka isku waa inuu hormuud isu dhigaa oo shaksi caadiya aanu isu dhigin haddii intaasi ummadda ay ka waalatana dee arankiina maxaad u malaysay haddii duqdii durdurisay ma aranka aa yar soconaya sida uu kasii waali badane aa waxaa dadka haysta dee waaya hadduu qofku isu haysta markuu ama mas-uuliyad yeesho ama maal ama dheeraad yeesho inay u bannaan tahay xalaal iyo xaaraan baynu dhanku doonayo u rido oo wax waliba u xalaaloobeen dheeraadka uu yeeshay daraaddeed hadduu sidaa aamino ummadda kale maxay samaynayaan marka la ydhaha war waxaan iska daa wuxuuna leeyihin sawka hebelba sameeya dee muxuu odhan kii kalena waaya marka ficilkiisa wanaagsan baa nabiga saa u qancin jiray calayhi salaatu wasalaam ummadda wa qaala bnu rawaax asxaabigii cabdilaahi bnu rawaaxa la odhan jiray asxaabta nebiga ka mid ahaa baa wuxuu yidhi low lam takun fiihi aayaatun mubayina lakaana mandaruhu yumbiika bilkhabari low lam takun fiihi haddaanay nebiga kuba sugnaaninba aayaatun mubayina aayado wax caddaynaya ama mubayana la caddeeyey aayada cadcad oo nebinimadiisa dadka ku qanciya haddaanu lahaynba nebigu mucjiso kaleba haddaanu wadanba lakaana wuxuu ahaan lahaa mandaruhu eegidda la eego yumbiika mid kuu warramaya bilkhabari warkaad doonayso haddaan mucjiso kaleba la siin waxaaba kugu filaanaya eegidda nebiga qofku markuu eegu diraaseeyuu raacraaco ayuu ku qancayaa inuu nebi yahay intaasaaba dadka soo jiidanaysa haddaan aayad kale oo markhaati furtaba la siininbu kayfa sidaanay taasi u suuro galayn way suuro gasheen waqad adhara allaahu calaa yadih ilaahay wuxuu ku muujiyey gacantiisa tasdiiqan lidacwati iyadoo run uu ka dhigayo yeedhmadu dadka u yeedhayo dacwaddiisa min almucjizaat mucjisooyinka ayaa ilaahay gacantiisa uu ku muujiyey maa laa yafii bihi alcad waxaanay tiraba dhammaystiri karayn maa laa yafii bihi alcaddu shay aanay tiro aan la tiro koobayno mucjisaada ayaa ilaahay shakhsiyaddiisa nebinimadiisa dacwaddiisa intaba uu ku rumeeyey oo mucjisadu waa markhaatiga rususha waa waxyaabaha khawaariqulcaadaadka la yaab kale ee ilaahay uga dhiga markhaati in ay u noqdaan rususha waxay sheegayaan inuu run yahay fa huwa akharu alambiyaai aayatan ambiyo dhan ambiyadoo dhan isagaa ugu aayad badan ilaan erayga aayad macnayaashuu leeyahy bay ka mid tahay markiisa hore waa calaama ina aayata mulki milkigiisa ninkaa daaluud la ydhaha waxaa calaamo u ah an yaatiyakum adaabuud marka aayaadkaas aaya mucjiza wa aaya min alqur'aan wa aaya kawniya macnaa aayaddii baa saddexdaa noqonaysa mid waliba awoodda ilaahay bay markhaati u tahy marka aayad mucjisaahoo rasuul wato iyo aayad qur-aanka aynu ka akhriyayno iyo aayad caalamka aynu ka arkayno xaashiyaha caalamkan aynu ka akhriyayno saddexdaba waa aayad waaya marka akarulambiyaa ee aaya ambiyadoo dhan waa ka ugu mucjiso badnaa wa adharuhum burhaanan waa ka ugu xujo muuqday adharuhum ka ugu muuqaal dheer buu ahaa burhaanan xagga daliilka wasanadkuru laka fii hada alfasl fasalkan iyo baabkan waxaanu kuugu sheegi doonaa min alaayaati mucjisaadka maa taqaru bihi caynuk ishaadu waxay ku qabowsato ishaadu wax ay ku nafisto ayaan kuu sheegaya mucjisaada wayasdaadu bihi yaqiinuk yaqiintaaduna ay ku korodho yaqiintaad ku qabta nebi moxamed risaaladiisa iyo diintiisa ay kusii korodho weliba mucjisaadkan soo qaadanayaa buu ku yihi mimaa shay weeye rawaahu ljamu lhafiiru min asaxaabati ridwaan ullaahi calayhim ummadda intooda fara badani ay warisay asxaabtu aljamu lhafiir waa tirada badan tirada badan ee asxaabta ahay mucjisooyinka ay wariyeen oo aan ahayn kuwa daciif ahoo ama dad kooban u wariyay aan ahayn kuwaasaan soo dhigdhigaya oo aan isdabagelinaya si aad u qanacdo aljamu alkhafiir waa labadaba badnaashay sheegayaan asxaab badani mucjisooyinkay wariyeen baan bal kuu sheegi wa ahbatahu lmuxadithuuna fii sixaaxihim muxadisiintudan ay ku sugeen kutubtooda saxiixa fii saxiixi muslim fii saxiixi lbukhaari fii saxiixi ibn abi sha kul maaragtay man alzama calayhi kitaaban saxiixa inuu qoro kutubta saxiixa iyo axaadiidta saxiixa mucjisooyinka ku sugan baa la isku daya inaan qaad soo qaato wanabda'u minha waxaan ku bilaabayaa biadharihaa sha'nan wa awdaxihaa bayaanan wahuwa alqur'aanu shariif wa cijaazu waxaan ku bilaabayaa mucjisooyinka biadharihaa sha'nan ta ugu arrin weyn wa awdaxihaa bayaanan uguna cad mucjisada ugu cad ugu culus ugu muuqaal dheer ugu miisaan badan mucjisooyinka nebiga oo ah wa huwa alqur'aanu ashariif waa qur'aanka wanaagsan wa icjaazu iyo mucjisnimada uu wato mucjisooyinka nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa ugu weyn mucjizat lqur'aan waa waxay ugu weynaatay waa mucjiso rusushii hore aan la siinaysa ku gaara waa mucjizo kaga duwan mucjisooyinka kale innahaa baaqiyatun wa khaalidatun ilaa an yarisa allahu alarda waman calayha oo ilaahay uu rafcinayo ama almucjizaat اlukhraa faqad insaramat maca arusuli walambiyaa mucjisooyinka kaloo dhami dee nebigu markuu dhintay way la dhimanayeen mucjisooyinka dambe waxaa dambe ku sheegayaa rasuulkeennu markuu dhintay lama hayo mucjisooyinkii rusushii hore lama hayo mid waliba way tagtay ama haadihi اlmucjiza sidii ilaahay uu ugu keenay nebiga ayaa ay ku taagantay iyadoo biduuni takyiirin walaa tabdiilin walaa taxriifin kutubaha kale o dhan taxriif iyo tabdiil baa ku dhacay laakiin mucjisadan ma asaabahaa taxriif walaa tabdiil sideediiba sidii nebiga loogu soo dejiyey ayaa ilaahay uu ku ilaaliyey marka mucjisadaas waxa nool dadkeedii waxa nool cilmigeedii waxa nool casrigeedii waxa nool luqadeedii kutubtii hore luqadoodii baa dhimatay oo caalamkuba aan lagaga hadlin in badan oo ka mid a waxaa dhintay dadkoodii oo kuwa ka been abuuranayaa keenay laakiin haadihi almucjiza intaasoo dhinacba way ka noosha waayo markaa wuxuu isku dayayaa marka u horeeyaba inuu ka eego icjaaska qur-aanku waa badan yahay oo dee kutub baa laga qoraa mujalladaada oo laga eegayo icjaaska xagga luqada iyo xagga tarkiibkiisa iyo xagga tandiimkiisa iyo xagga faasiladiisa iyo icjaaz laga eego ereyada balaaqadiisa iyo icjaaz laga eego xagga cilmiga iyo waxyaabahan hore loo hayna casrigan la arkay ee uu qur-aanku ka sii warramay wakhti hore iyo icjaaska qeybka iyo icjaaska mustaqbalka iyo icjaaska maadiga marka qaybo ka mida kuwa ah ayuu soo qaadanaya ilaa afar qayboodoo ugu waaweyn markuu haddaba ka warramayo mucjisnimada qur-aanka xagga la xidhiidha ereyadiisa iyo siday u waaweyn ay u culus yihin innaa sanulqi calayka qawlan haqiilan ilaa hiqalku dhinacyo badan buu noqonayaa ayaa isaga laftiisu wuxuu ku isticmaalaya ereyo haqiila ereyo luqa ah oo balaaqo badan oo qaraabad iskale ama aan waadix macnahoodu ahayn ayuu ku isticmaalayaa marka taasaad la qabsan doonta iclam waxaad ogaata anna kitaab allahi alcasiiz kitaabka ilaahay ee wanaagsani mundawin wuxuu koobsaday mundawin wuxuu koobsaday calaa wujuuhin min alcijaaz wejiyo badan oo icjaaska ah kaiira badan wataxsiiluhaa min jihati dabdi anwaaciha fii arbaca wataxsiiluhaa marka aynu soo ururino min jihati dabdi anwaaciha noocyadeeda markaan kuu soo dabdiyo noocyadeeda marka aan kuu soo hufo oo aan kuu soo kala haadiyo fii arbacati afar meelood baan ku soo ururin karaa waa noocyada icjaaska ee qur-aanka awaluhaa ka u horeeyaa xusnu taaliifi habku u dhigan yahay qur-aanku ayaa ah mid wanaagsan walti'aamu kelimi kelmadihiisu habka isu haystaan kelmadihiisu habka isugu dhaaban yihiin wa fasaaxati iyo habka uu kitaabku fasiixa u yihi wa wujuuhi ijaaz iijaazi iyo wejiyaasha tilmaamaya koob koobnaanta kelimaadka iyo wa balaaqati xeel dheeraanta kelimaadkana ee xeel dheeri alkhaariqa ee layaab kale caadat alcarab alkhaariqata caadat alcarab ee dhaqankii carbeed iyo laqabsigoodiiba kala dilaacisay balaaqad iyo fasaaxad kala dilaaciyey waxay carabi taqaanay baa ka soo baxay qur-aanka wadalika annahum markaasuu carabtii dabeedna xoogaa horta siday ahaan jireen buu tashkhiis ku yaro samaynaya tashkhiis buu ku samaynayaa carabi waxay isu haysatiiyo marka horeba waxay ahaayeen inuu qur-aanku ka badiyey oo uu ku aamusiiyey inta badanna markuu sida dee usuula tafsiirba macruufka ku ah markuu ilaahay soo dirayo rasuulu mucjiso siinayo mucjisadaa waxaa la siiyaa waxa wakhtiga caanka ah ee dadku ay la amakaageen ay la ashqaraareen ee agtooda aadka ugu weyn kaa wax ka siiyaa badan unbaa loo dhiibaa wakhtigii maalan nebi muuse calayhi salaam waxa ugu weyne ummaddaasi ay tichnolojiyada ugu weyne cajaa'ibka agtooda ahay sixir ku ahaa markaasaa ninba ninkuu kaga sii sheeksan yahay sixirka baalka sixirka la idhaahdo ayuu ka agdhowaa maamulka u sarreeya ee faraacinada ugu maal badnaa ugu sumcad badnaa ilaahay wuxuu keenay maxay mucjisaadkii hormuudka a ka ahayd ushu ushii unbaa ilaahay u keenay qad askatat asixra kullah sixirkii o dhan waa tii liqday ee aamusiisay nimankii sixirlayaashaha sixirka faniyaashiisoo dhan dhigdhiga ee yaqaanay waxay arkeen waxaana inaanu sixir ahayna uu mucjiso yahay sixirkoodii bay ku garteen inaanu kani sixirka ahayn waa la iswada weydiiya waxa la war fanigaa taqaanay miyuu yahay maya adna kaa taqaanay miyuu yahay ilaan sixirloo dhan baa la isu keenay cidima maqna reer fircoon iyo sixirlayaashooda mid waliba wuxuu yihi mee kani sixir ma aha de haddaa waa mucjiso kol haddaanu sixir ba ahayn sixir illa waynu koobnaye wixii sixir aynu hayno oo dhane eeg cilmiga ka ugu liitaa waa sixirkabaa la yidhio isaga laftiisii xaqiiqadiibuu dadkan tusiyey markii ay maaragtay islaamayeen kolkay garteen waxana inaanu sixir ahayn ayay rumeeyeen waa kuwii ku yihi fircoonna faqdi maa anta qaad inamaa taqdi haadihi alxayaata addunya waar annagu xaqiiqadii baanu gaadhnay amana la ama iska daabayna wakhtigii nebi ciise calayhi salaam waxa dadku uu ka sheekaystay ugu layaabka badanee wuxuu ahaa caafimaadka iyo dhakhtarnimada markaasaa la odhan jiray dhakhtar hebel waa ka caynkaasu wax u daweeya wixii la maarayn waayey buu daweeyey dadkuna aad iyo jeer aad bay isaga nugul yihiinoo markuu xanuun qabtee laydhaa halkaasu booraan yar uu biyo ka cabayn ha ahaatee halkaasuu qofkaasi ku bogsaday marka la idhaahdo dadkao dhan bay wada gaadhaa kolkaasaa lagu soo yaacaa kaasaa la isugu faani jiray kaasuu bogsiya kaasuu bogsiya ilaahay wuxuu nabigan mucjiso uga dhigay wax alla wixii ay ka daaleen ay ku yaqaaneen inaan la bogsiin karayn inuu bogsiiyo un isagu yubri'u alakmaha waalabrasa biidni illaah wa yuxyi lmawta biidni illaah ku dhintay may soo saari karayn ku indhala may bogsiin karayn ku baras qaba may bogsiin karayn ku dhagala-aan ku dhashay may bogsiin karayn intiiba kaana yamsax lidalik sumiya masiixan wuu marin jiray un gacanta mudh buu ka noqonaya qofka mucjisadiisi bay noqotay uu ku wada reebay inta kale wakhtiga nabiga calayhi salaatu wasalaam ilaahay uu soo diray carabtu waxay ku sugnaayeen cahdigan uu muuqaalkiisa tilmaami doono sheekh oo ah cahdi la isugu faano fasaaxadda iyo hadal hadalkoo la dhigdhigo hadalka iyo luqad ruugnimada in luqadda la ruugo oo la raabsado oo dhan walba laga yimaado carabka lagu laablaabo mutafayhiq iyo mutashadiq afmishaarnimada oo dhan ayaa isugu ururaysa carab marka wax kala daayo kolkay xajka isugu yimaadaan ayaa mimbaro dhaadheer baa loo dhigi jiray nimanka afmishaariinta ah ee hadalka dhigdhigaya sugaanyahanada ah kolkaasaa mid gabay tiriya mid afaray tiriya mid maahmaah tiriya mid aabbihii ku faana mid reerahooda ku faana mid dagaal ku faana ka laga hadal iyo gabay badiyaadaa lagu aamusiin jiray ka ugu badiyaana wuu soo bixi jiro sanadkaasuu qaadan jiray koobka hadalka iyo gabayga iyo fasaaxadda fadkuru llaha ka dikrikum aabaa'akum aw ashadda dikraa ilaahay baa yidhi war carabey marka xajka isugu timaadaan sidaa aabbayaashiin u xusi jirteen iyo reeraho reerihiinna isugu faani jirteen si ka badan ilaahay u xusa oo xuskii reeraha iyo shakhsiyaadka iska daaya oo ilaahay xusa si si aada u badan mashcar cinda almashcar alxaraam iyaday halkaa marayso oo suuqa keliya uu jiraa kaa uu yahay ee lagu shaaheeyo wax lagu cuno afkumaalkaa uu yahay afkumaalka ah ayaa ilaahay uu keenay maxay haadihi almucjiza albaahira mucjisadan cajiibka abaa ilaahay uu keenay dabeedna wuxuu noo layidhi fa'tuu bisuuratin min mili bal isu wada taga wixiinnii oo dhanoo wax alla wixii afkumaalka ahaa o dham intay isu tagaan ay sanamka kaashadaan ay jinkana kaashadaan bal suurad ka mida suura tankiirkaasi yufiidu tacmiim caam buu faa'iideynayaa ilaahay dankii ta u yarna ha ahaatay ina acdayn baa la ydhaha way u yarta ina acdayn oo kala keena baa layidhi lawad lawadya waa la keeni kara waay waxaa loo saxeexay inay mucjisata ilaa sidiina way tahay oo way ku soconaysa marka waxaynu uga soconnaa oo taarikhda inagu celiya maqaalkan uu soo qaadanayaabaa muuqaal ka bixinaya carabta xaaladda mucjisada keliya ka jirta agtooda inay ahayd hadalka ah iyo fasaaxada iyo suugaanta suugaanta heerkay ka gaadheen ee ilaahay mawhibada uu siiyey waana xikmadda loogu dooray qur-aanka kalaamkan oo cajiiba awgeed xagga tirada kelmadihiisa iyo macnaha uu xambaarsan yahay oo fara badan daraaddeed baa ilaahay kalaamkiisa luqadan uu u dooray oo ka ah wuxuu idhi haddaba wadaalika carabtii buu ka warranaya annahum kaanuu waxay ahaayeen arbaaba haada shani fasaaxadan bay ayay arbaab u ahaayeen ehel bay u ahaayeen wa fursaana alkalaam bahalka hadalka la idhaahdo fardafuulkiisay ahaayeen qad khusuu waxaa lagu gooni yeelay min albalaaqati waalxikam balaaqada iyo xikmadaha bimaa lam yukhasa bihi hayruhu min alumam waxaan ummadaha kale la siinin ayaa la siiyey oo dee luqadoodu inta luqadaha kale garaamar iyo hal fanni unbay leeyihin oo kulli faaqan oo qawaacidkiisa tilmaama luqa alcarabiya marka la eego inta fanniya la xidhiidha ee iftiiminaysa macaanida ay leedahay balaaqadiiyo saddex fanniya bayaan badiic macaani iyo fannigii shicirka oo caruud iyo qaafiyale iyo maxkigii naxwadii sarfigii waxaasoo dham waxay ka warramayaan un qawaacidka luqadan wawtu waxaa la siiyey min daraarati lisaan carab xiiraya oo wax iftiiminaya maa shay baa la siiyey lam yutab insaanun cid kale aan la siin wa min fasli lkhiaabi faslu lkhiaab hadalka kala dhigdhigana kala saafan waxaa la siiyey maa yuqayidu lalbaab wax cuquusha aamusiinaya albaabtu waa cuquusha baab iyo albaab baa kala jire lubun albaab wax cuquusha aamusiiyaa la siiyey oo markay hadalka u baxaan caqligabay ku aamusiinayaan jacala allaahu lahum daalika carab ilaahay wuxuu uga dhigay taa dibcan dabcan wa khilqa dabeecadii abuur bay u ahay wa fiihim khasiiratun wa quwa waxaa tamar baa ilaahay u siiyey hariiza macnaha hariizada waxa weeyaan wax ilaahay uu ku tallaalay bay ahayd waxay quwad u lahaayeenna we waya'tuuna minhu way la imanayeen hadalkan fasiixa ee balaaqada ah ee cajiibka ah ala albadihi cala albadiiha bilcajiib cala albadiihati bilcajab waya'tuuna minhu cala albadiihati bilcajab si badiihiya basiida ayay wax la yaab la u keenaya si dhaksa ah qofku isagoo ugu dhawaaqayaa wuxuu keenayaa hadal cajiiba wayudluuna bihi waxa ay u qadimayeen ilaa kulli sabab sabab walba way uqa- way ku qadimi jireen hadalka yakhطubuuna badiihan fi lmaqaamaat yakhطubuuna khudbad bay akhriyi jireen badiihan si kadiisa fi lmaqaamaati meelaha la isugu yimaadee la joogo iyo wa shadiidi اlkhaطb marka arin culus yimaado khabigu qaala famaa khaطbukum khabigu arrinka weyn arrin weyni markuu yimaado si badihiya bay uga jawaabi jireen wayartajizuuna bihi bayna aacni waadarb rajas bay tirin jireen inta u dhaxaysa jugta waranka iyo darbadda seefta yartajizuun rajasku waa buxuurta shicirka mid ka mid a lix iyo toban baxar ama habudhawaaq ayuu leeyahay gabayga carbeed ka ugu liitu ahaa ama afarayda ka dhigan waxaa la yidhaahdaa rajasku marka rajas kooban ayay tirin jireen bayna acni wa darb markuu seef waranka saa uga taaga ka uu ku tumaatiyayo intuu kusii cararayuu seefta darbi ku samaynayo ayuu inta ka dhaxaysa ka gaadhsiinayay gabay